kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeena oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda hemilo barnaamijka haweenkeena waxaan kusoo qaadanaa muwaadiican isleenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeena soomaaliyeed iisooyaalka mid ka mid ah haldoorada dumarkeena si innaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan qaar waxaan usoo shaqeeya bukiirada ay u dhow yihiin ma u jeedidba waxaas leedahay qofka bukiirka u dhow yahay maxaad u fasawacay marka waxaan arkay inay baahida ugu weyn ay tahay in dadka gurigooda loogu shaqeeyo ayagoo ilmahooda haysto maxaa keenay inay noqoto bukiyeerka wareega maryan sacad iyo sooyaalkeedii nololeed khadiijo ciyo dharaar balwo oo ahayd fanaanadii ugu horreysay tabintii soo saarista waanigoo hanaa maxmed farsamada waa ibraahim cali soo dhowaada dhegaystayaal
xarunta qur-aansaarka iyo daawadhireedka ee caynul caafiya cayuununaaska dadkeenna cadaagshoo noloshooda cadibaa culimo caynadooda taqaanoo rabbi ciribjarhkooda ku ciseeyey caynul caafiya ku caanoo ciiddeenna ugu haysatee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaane dawadii cirib tiri laheedoo caynadiisa baabi'in caynul caafiya casri iyo leel idinku caawinaysay codkeenna maqla oo iminkaba u ciribsada caam ahaan umlasibiyaanka dumarkeenna cadibaa iyo cadawareerkaba dawooyin cudoon oo dhaqso u cirib jara caynul caafiya casri iyo leel idiin diyaarisee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada xarunta ceenucaafiya cudurrada idinka daaweynaysa waxaa ka mid ah isha jinka sixirka galaha umursibyaanka caadawareerka iyo baabasiirka waxayna xaruntu idiin diyaarisay toobin casri ah iyadoo dumarka ay toobayaan haween aqoon durugsan u leh halka raggana diyaar ay u yihiin rag khibrad u leh cudurradaasi waxay xaruntu idinkaga daweynaysaa dawdhireed freesh ah iyo qur-aanka kariimka qaybta qur-aansaarka waxay xaruntu dadka qur-aanka ugu akhrinaysaa laba qaab oo kale ah qur-aanka oo idil oo qofka lagu dhammaynayo boqol afariyo tobanka suuradood iyo qaybta ruqyada sharciga ah sidoo kale xarunta caynulcaafiya dadka qoysaska ah iyo kuwa soo gaari waaya xarunta waxay u diyaarisay culimo heegan ah oo goobahooda ugu tegaya dawooyinka ay xarunta caynulcaafiya idiin hayso waxaa ka mid ah dawaa caafiyaad lil baabasiir oo loogu talagalay in gebi ahaanba ay baabasiir ka tirtirto dawaa macjuun ekfeshin oo iyana lagula tacaalo infekshinka ama galaha dawada umulsibyaanka oo tayadeeda la xaqiijiyey haweenkii qaatana rabbi uu ugu sahlay inay uur qaadaan iyo saliido taya leh oo loogu talagalay madaxa saliidda asli waxa ay bixisaa timaha waxaanay timaha ka ilaalisaa googo'a daadashada agoolka waana ay madoobaysaa timaha halka saliidda dawo ay dawo u tahay madax xanuunka goonjabka hurdala'aanta madax wareerka weliba saliidda dawo waxa ay dejisaa madaxa xarunta caynulcaafiya waxay ku taallaa agaarka isgoyska balaagsii gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shiir kole wixii faahfaahin intaasi dheeri ah fadlan ka wac eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan iyo sagaal toban ama eber lix hal sideed eber sagaal eber sagaal eber sideed isku soo laabad wanaagsan goordhow ayaan idiin bilaabi doonaa waraysigaannu la yeelanay maryan sacad oo ah gabar guryaha ugu geysa haweenka shaqadii ay saaloonada u aadi lahaayeen balse markan sooyaalkeedii nololeed khadiijo ciya dharaar balwo oo ahayd fanaanadii ugu horreysay taariikhdan waxaad ka heli kartaan buugga haldoorada haweenkeena uu qoray wariye qoraa maxamed sheekh yuusuf baare xaawo nuur cismaan ayaa inoo eegaysa khadiijo balwo waxay sanadkii kunsagaalboqollabaatankii ku dhalatay dila ee magaalada boorame waa gabadhii ugu horreysay ee soomaaliyeed oo haysta waxaayna hormuud u noqotay gabdho badan oo fanka soo galay iyada oo muujisay kartidii haweenka lagu yiqiinay khadiijo waxay ka mid ahayd kooxdii ugu horreysay ee fanka lagana aasay boorame xubin firfircoon oo ka dhex muuqata kooxda balwo ayayna ahayd aaska kooxda balwo cabdi deeqsi warfaa sinimo wuxuu ahaa dareewalka iyo mulkiilaha gaari xamuul ah oo dadka u kala qaadi jiray boorame iyo jabuuti qiyaastii kun sagaal boqol afartan iyo saddexdii ayaa sinimo baabuurkiisii ku jabay meel u dhow banka geeriyaad waqtigaa ayuu sameeyey eriyada heestii koowaad uu ku luuqeeyey isaga oo ka shaqaynaya baabuurka ka xumaaday heesta waxaa la yidhaahdaa balwo waxa ayna noqotay magac iyo bilowga suugaanta cusub ee soomaalida iyo kooxdii ugu horeysay oo fanaaniin leh balwo waa nooc ka mid ah heesaha soomaalida waana heesihii ugu horeeyey ee jaceyl ku salaysan muusigana loo garaaco heesahan waxaa sameeyey aabbaha fanka soomaaliyeed cabdi deeqsi warfaa heesaha balwo waxay ka bilaabmeen magaalada boorame waqti lagu qiyaaso sannadihii kun sagaal boqol afartan iyo saddexdii ilaa kun sagaal boqol afartan iyo shantii kooxda balwo waxaa xubin ka ahaa laguna aasay cabdi deeqsi warfaa sinimo khadiijic iyo dharaar balwo goobali ashad xuseen aare miicaad xaashi warsame iyo nuuriya atiq eryada heesta balwo waxaa igu maqaal ah in cabdi saliimo uu jacayl u qabay gabadh reer seelac ahayd oo la oran jiray inna cad waxa ayna ereyadii ugu horeeyey ka soo burqadeen mar wiilal ay isxigeen u hanjabeen isaga oo yidhi balwoy hoy balwoy waxaa ibaleeyey mooyaane balwoy hoy balwoy waxaa ibaleeyey mooyaane balwoy hoy balwoy waxaa ibaleeyey baabuure eryadii kuwan ku xigay isaga oo boorama jooga ayuu tiriyey waxaana ku kalifay inantii uu jeclaa oo intay hadiyad u dirtay jeceylkoodiina wuxuu la damcay weydiisay iyadoo uurka hooyadeed ku jirtaan indhacad ku ayaansalee yiriye balwoy hoy balwoy waxaa ibaaleeyey mooyaane haddana iyadoo ay eegaysa indhacad arki maysid leeyirige balwoy hoy balwoy waxaa ibaleeyey mooyaane anoo dharcad sooma dhuuman karee dhurwaaye masoo hagoogtaaye heesaha balwada ah ee jacaylka ka hadla kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah haddii quruxdaada laygu qarsho khadiija balwoy qacbaan oo dhan balwadu markii dambe waxay u gudubtay bariga sida hargeysa iyo burco waxayna ku balweeyeen raggii balwada bilaabay iyaga oo sheegaya in lala bartay iyaga oo muujinaya inay ahaayeen dadkii iska lahaa eriyadooduna waxay u dhiganayeen sida tan balwadii baxsatoo baray qabatee bigfor ma ku baadi doonaan waxaa ka mid ahaa raggii balwaddu soo shaac saaray niman ingiriiska u shaqayn jiray oo wakhtigaas dadku ugu ilbaxsanaa raggaas oo xarago daraad loogu bixiyey kaba cad waayo macawiis cad shaar cad kaba cad oo la oran jiray hasaa oo ay habluhu toli jireen ayay xiran jireen waxaana ka mid ahaa mooge liibaan mooge boban cumar maxamed xirsi murshaag nuur muuse wacays maxamed rashaad sanyare cali guhaad yuusuf qadban iyo askar cali waxaa ugu horeeyey raggan maxamed rashaad iyo mooga boban xilligoodun wuxuu ku beegnaa kusinaan kii waxaa kale oo kor u qaaday nimankii militariga ingiriiska ahaa ee la oran jiray dhiidhaa
xarumaha dhaqancelinta alabraar ruuxii dhaqan wareeree xumaha ku dhiirado wuxuu dhoortaa aysan jirin oo dhabbayaasha daroogada ku dhuuqaya dhakab dhakab xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhab ugu istaago dhaqan celin dhammaystiran u diyaarshay dhaqso u geeya dhaxal weeye tacliintu iyo dhigaalaan dhammaanay ruuxii dhinac maroo dheeldheel iyo dhalanteed u qaata oo micnaheeda aad u dhuuxin xarumaha dhaqan celinta ee alabraar baa dhab uga dhaadhicinayo dhammaanteed u dhigaye dhaqso u geeya dhaganugeel ruuxii laga waayey waalidkii ku dhaqan xumaada oo dhawaaqay dhibsanayaan dhalaar kastaa ku dhahaaya yaaqay hanagu qaylinano xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhexda u xirto dhaqan celin dhammaystiran u diyaariyey dhaqso u geeya xarumaha dhaqan celinta labraar waxay diyaar kuula yihiin dhaqan celinta dadka waaweyn rag iyo dumar dhaqan celinta carruurta wiilal iyo gabdho iyagoo baraya qur-aanka axaadiista tawxiidka fiqiga culumta shareecada iyo tarbiyada islaamka xarumaha labraar waxay dhaqan celinayaan caasiwaalidiinka kuwa waxbarashada ka seegseega iyo dadka isticmaala maandooriyaha xarumuhu waxay leeyihiin goobo jiif wacan oo nadaafadooda laga taxadaray iyo cunno isku dheela tiran waxaa halkaas diyaarkuugu ah doctor aadan sunni oo u kuurgelaya afar iyo labaatanka saacba xaaladaha caafimaad ee dadka loo samaynayo dhaqan celinta waa dhakhtar ku xeel dheer sida la isugu daweeyo dhirta xarunta koowaad ee dhaqan celinta wiilasha al abraar waxa ay ku taallaa xaafadda xamar jadiid dhabarka dambe ee jaamacadda simad halka xarunta labaad ee dhaqan celinta wiilasha al abraar ay ku taallo xaafadda shiirkore agagaarka sargaduudda wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada kale ah eber lix hal shan afartan iyo labo afartan soddon iyo lix eber lix hal labo eber eber afartan iyo saddex lixdan iyo kow iyo eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo saddex al abraar
markan aanu imaano falanqaynteenna barashada xirfadaha gacanta waa mid ay ku liibaanaan boqolaal dhallinyaro ah kuwaasi oo ka maareeya noloshooda iyo ta ku xeeranba waxaa ka mid ah dumar badan kuwaasi oo uu eebbe ugu galladay farsamooyinka kala duwan sida qurxinta dumarka naqshadaynta dawaarka iyo kuwo kale balse waxaa yar inta ka faa'iidaysata ee ku abuurta shaqooyin iyo goobo ay ugu shaqo tagaanba waxaa culaysyada ka yimaada goobahaasi meel iska dhigtay maryan sacad oo ah gabar la timid aragti ugub ku ah gudaha caasimadda muqdisho waxa ay ku shaqaysaa cilaansaarka iyo qurxinta dumarka oo idil waxa ay in muddo ah farsamadeedan uga howlgeli jirtay bukiyeerada caasimadda ku yaalla qaarkood balse waxa ay ka dooratay inay la timaado shaqo u gaar ah oo aan hore u jirin waxa ay magaalada ku martaa cagteeda iyada oo sidata mikrofoon ay ku naadinayso cidda u baahan cilaansaarka iyo tima hagaajinta iyada oo raacinaysa halka loogu soo hagaagi karo waxa ay booqataa hadba xaafadda looga yeero si ay u soo gudato shaqadeeda maalinlaha ah maryan ayaana toddobaadkan inoogu marti ah waxaan kala sheekaystay waxa ku dhaliyey shaqadan sida ay ku timid waxa ay ka filanayso caqabadaha ay kala kulanto iyo weydiimo kale oo aan hordhigayba iyada ayaa inooga warcelin doontaa balse ugu horeyn waxay noo sharaxaysaa balse ugu horeyn waxay noo sharaxaysaa shaqada ay qabato waxa ay tahay magacayga sadexaan waa maryan saali cabdi shaqada aan qabtana waa xirfad oo cilaansaarka timafooneynta subagga timaha la marinaayo shaqada hablooyinka qabta shaqadaas marka wakhtiga aad baratay goorma ayuu ahaa walaa horta shaqadaan mar horean bartay xirfadaan in badanaa sayloona ugu soo shaqeeyey markaas kabacdeen waxaan go-aansaday inaan barnaamijkan aniga aan keensado saana aan ku shaqo galo walaahi shaqadan waxaan bilaabay shan sana camal waa wadaa xageed ka soo bilowda marka ama guryaha ayaad kasoo bilowday mise seeloonkaad ku barataad ka bilowday meeshaad kasoo bilowday may markayga hore macnaha shaqadan sayloonaan kasoo shaqeeyey farsamada anoo aqaana macnaha shayloon shaq u tagay intaas kabacdi waa soo shaqeeyey waxaan shaqeynaya muddo shan sano camal ah oo dhowr sayloon oo kala duwan aan ka shaqeeyey haddana waxaan bilaabay labadakunlaaataniyokoodii bishii sagaalaad toban saddexdeedii laakiin waxaan soo shacbaxay labada kun labaatan saddexdii dhexdeedii soo shacbaxay macnaha marka hore waxaan u shaqeyn jiray dad iyo qaanibis laakiin mar aan tiktok furtay oo kastamar aan meesha kasii yeeshay oo dadka halkaas iga arkeen wala markay profilka aan saaray halkaas dadka inta badan iga soo xiriiraan laakiin marka hore oo microfon aan aan xaafadaha la gelgeli jiray goormo ayay kugu dhalatay aragtida ah in aad iska isu taagto oo shaqo iskaa ah aad markaa samaysato
oo shaqada madax banaanida ah waxay u dhalatay labadii bishi saddexdii sanadka markuu ahaa inaan gooni u baxo fikraddaas marka yaa kugu dhaliyey sidees markaa ku timid in aad microphone qaadato oo islamarkaana aada naadiso dadka u baahan ee baahiyaha shaqada noocan ah meelaansaarka ah walaahi waxaa igu dhaliyey macnaha fikirkaas horta iska kee soo dhacay anigoo shaqada ku jiro markaa shaqadii ka baxay kabacdi saddex bilood xaafad iska joogay saa u fikira igu soo dhacday mashruucaas saddex bilood aan isdhahay bilaaw ha bilaabin kadibna waa ku dhaqaaqay maasha allah wuuna ii hirgalay sidaan rabay yaa kugu dhiirageliyay marka markii aad bilaabaysay oo kale inaad microfoon qaadato magaalada aada u wareegto qofkii shaqo u baahan aada naadiso walaa anaa isku dhiirageliyey anaa fikradkan keensaday dhiirigelinteedana anaa lahaa maadaama aan xirfadiina aqaano shaqaalanimona waxaan ka doorbiday inaan iska u shaqaysto marka fikradan aniga isku keensaday markaas barbar dhigta marka shaqadaadan iyo midii hore ee aada saaloonada kasoo shaqeynaysay maxaa farqiga u dhexeeya walaa difference because markaa xor tahay iyo markaad xor raheenba farqi weyn oo dhexeeyo hadda markaa shaqo tagaa oo kale xilligaan baxaan rabaan baxaa xilligaan rabana waa imaadaa markaas laakiin waa shaqaalaa tahay teemaa leedaha teemaa gela teemaa kasoo bixi shaqada marka fursadana ii fiican maadaama aa xor ahay dhanka qarashaadka markaad isku barbardhigto balka waran iyadana walaahi horta qarashaad inkastoo meelaha aad tegaysidba maasha allah wadna rabto in macnaha qarashaad haddii loo horta tana iroon inkasta oo qarashaad oo kaa baxaayo ayadana laakiin inaa xor tahay inaa qarashaad adiga kugu filan aa helaysid marka tan ay la roon ani ahaan maxaa farqiga u dhexeeya marka qof guriga aada cilaan ugu saarayso tusaaloo kale qarashka aad ugu saarayso iyo tan qarashka oo sayloonka qofkii uu markaa loogu saarayo kale maxaa idin dhexeeya ma isku mid ayaa tihiin mise waxbaa idin dhexeeya maya isku mid ma nihin sayloonka marka lagu saarayo qarashkiisa iyo marka aniga saarayo intaba waa kala qarash duwannahay horta because qofkii baajaaj ma soo baxaayo gurigiisa ugu taga ugu shaqeynaa ani xer shaqadeeda waxaan ku qabtaa cilaanka dalwandiga bukeerada qaar isku si maahan kuwa shan iyo tobanay ku saaraan kuwa toban iyo toddoba ku saaraan kuwa labaatanay gacmaha kaliya ku saaraan ani laakiin lugahay gacmaha toban doolar ku saaraan daawamadoosta lugahay gacmaha lix doolar waa iska mid aan ka nahay xagga sayloonka foonayaha laakiin iyo subaga waa ku kala duwannahay bukeerada qaar iyo aniga yaa qaalisan marka walaa anaa raqiisan bikaas toban shan doolar macna foonaya macna suuq lagu qabanaa anigana kooy tobanaan ku qabtaa ma laga yaabaa in maadaama aad adoo mootoraac soo galaya oo qofkii haddana qiimihii uu ku sameynay uu ku aadaya saaloonka ka yar aad ugu sameynayso dhankaaga adiga ma laga yaabaa in oo aad kala kulanto wax oo culaysaad dhanka qarashaadka ah maya aniga waxaan fiiriyaa mar kastaba muhiimada kastamarka waxaa ii muhiima inaan lacag helo waxaa ka muhiimsan in kastamarka uu qanacsan yahay isagoo gurigiisa joogan loo shaqeynayo qarashkii ka bixi jira qarash ka yar- ka yarna uu helaayo muhiimada lacag ma saarin ani waxaan fiiriyaa macnaha kastamarka inaan saan ku heli lahaa Eh, ma jiraan marka eh, wax saaleeno ah oo marka shaqadan bilowday eh, ugu yaraan aad kala kulantay eh, wax oo ku yirahd inaad loolana nagu wadaa ama shaqadeeniya waxaa waaye aad sii fududaysay ay tusaaloo kale ay ku yiraahdaan ma jirtaa horta saylaanada badan aan la soo shaqeey maasha allah gabdhihii asla shaqeynayna horta waa i hambalyeeyeen oo igu dhiirigeliyaan een, inay arki doonaan waa rajeynaa insha allah ma weli laakiin wax sayloonka yimid oo igu cadaadis igu saaray weli ma arkin soomaalida ma wada gaar hata soomaaha waayahay eh, tusaaloo kale maalinkii laga yaabo in deegaano kala duwan oo lagaa soo kala waco oo kale eh, sidee u maareysaa dadkaas Eh, mise jiraan wax markaa ballamo oo lasii horqabsanayo miyaa jira mise eh, sida lasoo kala horeeyo kale maadaama laga yaabo in laba xaafadoo kale fog kale mise kugu soo aaday waxaa igu soo aaday degmooyin kala dheer oo isku dhaweyn een, dhowr degmo weliba ah aan la wada gaari jirin halkaas mar halkaas maalin laakiin waxaan sameeyaa maanta kooxaan qaabilaa birina koox kalaan qaabil kooxda biri marka isoo wacaan kugu cusub biri dambaa usii dhigaas macnaha waa isku wadaa maalinka waxaa laga yaabaa inaa adig ugu yaraan saddex degmo ka shaqeeyo oo kala duwan mar waxaa laga yaabaa hal meel oo isku meel inaan ka shaqeeyo laba degmo ah iyada oo laga yaabo in dad aada ballamisay oo kale eh, maanta dad kale ay kusoo wacaan isku degmadii ay tahay Eh, ma maalinkaasoo hawsha loo wada qabanaya mise eh, ballanti beriya ayay suganayaan maya hadday isku degmadii tahay isla maalinkaas haddaan wada gaaro waa uqabantaa macnaha beriba ku xoojeeyo markaas degmadan haddii shalay iga soo waco maantana kuwa cusub iga soo wacaan oo isku soo maraa halkaas maalin xamaraa la joogaa eh, haddana qof dumar aad tahay Eh, ma laga yaabaa in eh, aad- markaad hawshan bilaabeysay maadaama taleefon wax lagaa soo wacayo qofkii eh, tusaale oo kale eh, xaafad aadan aqoonin oo kale in lagaa waco oo kale eh, dhiiranaantaas bal ka waran walaahi horta een, xaafadaan aqoon adigoo lagaa wacaayo mise dadaa aqoon ay kusoo wacayaan inta badan waa xanuun badan tahay waa shul iyo shal adi tawakal cala allah iska dheh ilaah iska tala saaro adkaarta iska aqris iska baxa ku dhaqaaqa maasha allah inta aan kastamar u shaqeeyne een, horta waxaan dhihi karaa boqolkiiba boqol waa dad wanaagsan ilaa maaha hal qofoo inta kusoo wacdo iska kaa wareeriso oo maanta dhan dad- xaafadaha kugu wareeriso hal gabar oo daarsalaam iga soo wacday maalinkaas aad ay horta ugu rafaadintaanta laakiin kolley markaa gabadhi arkana uma shaqeyn waa kasoo laabtay because qof intaasoo dhan i wareerinayo iska kee dabaraayo inta kasoo leex inta ka leex inta ka leex idhahayo marka haddana arko waaba ka shakiyey marka waa tegey waxaan dhaha baama ku shaqeyn karo haa markaa la kulmaa waxaan idhi ma ku shaqeyn karo waa iska laabana maxay ahayd marka go-aankii ah, qofkii markii intaas dhan aad eh, raadinaysay aad la kulantay aad deg dega ugu qaadato uga laabatay walaa horta aniga qof dumar aan ahay mideeda kale qofka markaan aadaana iskama aado waan u fiirsadaa qofkii daacada iyo qofkii lugaweyaan iskuma eka marka gabadhaas waa wacay een, habka- sub- maalin ay soo wacday maalinkii o dhan way soo waceysay wacowgeeda tirada ka badi igu soo celcelisay maalinkii dambe aan u tagay shaqadii een, aan u qabirabay marka luuqaan kasoo leexo inta kasoo leexo een, bajaajtaan kasoo een, wadadaan kasoo gal laasim markaa is aragnay halkii maalinaa is aragnayna waa waxaan lahaay markaa arkanay waa iska- waxaan dhahaa baan ku shaqey karo iska laabanaa ayadoo dhan maxaa u laabanaya baa maxaan kaa sameynaa ani gabaraa kula ahay een, maxaa la dhihi jiray adiga camala ahay inaan wax kaa sameyn laga miyaabo een, dhib kulama rabo ta ay dhahday waa naftaa isii weysa isku soo laab waayahay ma qofka ma lacagu soo hormariyaa si macnaha loogu shaqeeyo mise eh, by telefon oo keliya ayaa eh, aad ku xalisaa maya ma lacag ma soo hormariyo qofku waa la heshiiyaa intaasaa shaqadaas kugu qabanaa een, shaqadaas noocaas miyaa de- ah, saas- saasaa kugu qabanaa waa heshiina bis diyaar waaye imaa udhaha qofkaas waa u tagaa taleefon waa uga hagaa xaafadda taga waa usoo shaqeeya waa kasoo tagaa lacag lagama soo tuuro ilaa aad shaqadii aad ka qabato lacagta laguma soo tuuro maya shaqada markaa u qabto kadib waa laysiiyaa lacagta ma jiraan gabdho adig ku lamida oo sidan oo kale u shaqeeya mise eh, hadda adiga ayaa xamar ugu horeeya inaa hawshan ka bilowda maya walaahi weli qof ma arkin saan u shaqeyso een, qof ugu horreysa inaanay ahaan rag jeclaa Eh, ma laga yaabaa in gabdho sidaadoo kale go-aanka qaadata ah inay kula qaataan oo ay magaalada kusoo bataan jeclaanayd haa waa jeclaa because een, gabdhaha waxaan jeclaa macnaha inay nafsadooda horumariyaan een, ayaga ay shaqaystaan waa jeclahay gabdho badan xirfado leh way jiraan waxaan ku dhiirigelinaha inay sida aniga camal u shaqaystaan oo shaqada ay kusoo biiraan shaqo walba marka la bilaabayo caqabadeed ay leedahay wax ma jiraan aada la kulantay oo caqabada ah maya walaa maasha allah shaqadan markaan bilaabayo wax caqabada lama kulmin ilaa hadda caqabad taas xataa caqabad lama dhihi karo oo waa caqabad aan ka hortagayaan dhihi karaane marka wax wali caqabada oo dhihi karaa laga leeyahay waa is saameysay xanuunkaasaa isoo gaaray ma jiraan deegaankii ama deegaanadii kugu fogaa ee aada shaqo kasoo qabatay ee lagaa waco magaalada muqdisho ah xagee ayay ahayd walaahi horta xamal oo ku dhashay weligii degmooyin aan tegin aan tegay waxaa ugu dheeraa kaaraan waxaa ugu dheeraa madiino iyo daarusalaam marka deegaankaaga laga tusaale qaata marka deegaankayga laga tabahaa ilaa iyo intee ayaa jecesha marka inaad ka shaqeyso amaba aada gaarto magaalada muqdisho ma deegaanada u dhow oo kalaa ilaa iyo intee walaa horta inta badan ceelasha dadku ay u soo wacaan magaalada way ka baxsan tahay mana tegin weli laakiin waan rajeyna insha allah inaan tago oo meel kasta oo qof joogo oon inaan ku qanciyo shaqada uu baahan yaha macna baahidiisa aan aan tiro wajaalaha maxay tahay marka hadda rajadaada ma in aad sidan kusii shaqaysaa oo aad sidan xaafadaha dadka aad ugu soo adeegto oo aada ugu soo shaqayso oo aada gabdho badan yeelato oo kula shaqeeyaa mise in aad markaas samaysato xarun oo kale oo saaloon ah saan shaqadan inaas horta saan meel sii ahaa doonto laakiin waxaan rajeynaya xataa haddaad saaloon furto in dadka saan aa u shaqey doono aan hawshaan sii wadi doono maadaama ay dadka baahidooda ay tahay ayagoo gurigooda joogo in loo shaqeeyo ay aada u jecel yihiin aan arkay marka haddaa lacala saaleen fura xataa waxaan rajeynaa kastamarkayga iyo kuwa hadda kabacdi usoo biiri doonaba in saan loogu shaqeyn doono taladaada ma tahay in sidaadoo kale gabdho ah aada u tababarto oo kula shaqeeyo hadda qof keliyaa tahay in waxaa laga yaaba maalinkii intaasoo qofood ay kusoo wacaan in gabdho kale oo kula shaqeeyo oo aad midba meel u dirto oo garbahaaga noqdoo kale taladaada ma tahay haa waan ku rajo weynahay inaan gabdhooyin tababaro oo macnaha xirfadan ay kusoo biiraan oo isla shaqeyno oo degmaba koox ay ka shaqeyso waan rajeynaa
maxay tahay marka adiga taladaada maxaase ka rajeynaysaa shaqadaadan walaahi horta waxaan kula tali lahaa qofka xirfad taqaano xirfadeeda inay ku cilbaxdo oo macnaha guriga haddaa joogtid iyo haddaa banaanka u baxdo horta way kala duwantaha ani hadda markaan shaqada bilaabayay waxaan shaqadeeda waxaa igu soo darsanta macnaha waxyaabo kala duwan oo badan soo arkay dadkii au soo shaqeeyey shaqooyinka say ugu baahan yihiin qofka guriga asagoo joogo dad waxaa usoo shaqeey umul ah dad waxaa usoo shaqeey la qalay oo isbitaal hadda kasoo baxay qaar waxaa usoo shaqeey bukiirada ay u dhow yihiin ujeedidbu waxaas leeyahay qofkan bukiirka uu dhow yahay maxaa la fasooca marka waxaan arkay inay baahida ugu weyn ay tahay in dadka gurigooda loogu shaqeeyo ayagoo ilmahooda haysto oo cunugooda hadduu uu imaanta naaskooda siisan karo hooyooyin badan waxaan rajeynaa inay arki doonaan ayagana dadkasna usoo shaqeeyay marka waxaan kula talinaa gabdhaha xirfadaha sideedoo kale yaqaano waxaan leeyahay kaale ila shaqaysta gaaniskana uga faa'iidaysta
alhaadi herbal medicine dhammaan cudurrada dadkeennu ay la dhibtoodeenu dhuunigii u diiday dhakhaatiirta alhaadii baa dhabar jarayo dhaqso inay uga dabiibaan dharaar walbaa heegan u ehdadow u dhaqaaqa oo dhanna ha u dhaafinina baabasiir haddaad la dhibtooto dhaqaaqii kuu diideeg fashinna uu kuu dheeriyaho aad la dhalan dooshaa dhakhaatiirta alhaadii baa dhaqso kaaga dabiibaye u dhaqaaq oo dhanna ha u dhaafin shaybaar dhammaystiran dhammaan cudurrada jirkaada ku dhunta dhibicdhibic u soo saaraa iyo daawooyin dhaxalgal oo howdhir fareesha laga soo dhiraandhiriyey alhaadii helbal medicine baa dharaar walbaa kuu diyaarshay u dhaqaaq oo dhanna ha u dhaafin alhaadii herbal medicine oo u heegan ah daryeelkaaga cudurrada uu kaa daweynayo waxaa ka mid ah baabasiirka noociisa kala duwan qaliin la'aan igfishinka yiridka suuska umulsubyaanka dabaysha caadawareerka hamiirida kubcinta ugxaanta iyo daweynta waxyaabaha keena minidegdega sidoo kale cudurrada ay xaruntu idinka daaweynaysa waxaa ka mid ah malaariyada tiifowga gaaska xasaasiyadda xambaarta roomatisimka iyo isfiilitada alhaadii herbal medicine waxay kuu diyaarsi toobin casri ah iyadoona ragga uu tuubayo dhaktar axmed cali nuur oo leh khibrad sideed sano ah halka dumarkana ay tuubayso dhaktara dumarka u qaasa dhammaan cudurradaas waxay xarunta idinkaga dabiibaysaa daawooyin laga sameeyey dhir freesh ah alhaadii herbal medicine waxa ay ku taallaa waddada labaad ee isgoyska bakaaraha toosna u gasha bacadlaha dharka wixii faahfaahin intaa ka badan kala xiriir eber lix xal shan shan iyo toban eber lix sagaashan iyo lix ama eber lix xal shan siddeetan iyo kow afartan iyo lix toddobaatan iyo sagaal
aad ayay u mahadsan tahay maryan sacad cabdi oo martiin ugu ahayd barnaamijka intaas ayaanu ku soo afmeerayaa intaan ku kulmi doonno barnaamijkan ku lacayn ah nabadgelyo